madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo kadib markii uu ka qayb galay shirkii madasha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay natiijadii ka soo baxday shirkii madasha qaran wuxuuna sheegay in natiijada ka soo baxday shirka ay tahay mid ay qaadatay amaba ay yeerisay dowladda federaalka ee soomaaliya beesha caalamkuna ay ku taageertay war maa yaallo waan tagnay waan la wada hadlay international community waxaa la yidhi soomaali hogaamiyaasheedii baa tihiin waxbaa laydinka sugayey saddex bilood baa laydin sugayey caalamkao dhan baa idin sugayey maxaad haysaan anu bisaraaxa waxaan u sheegay inaannu faylgarownay aanaan waxba haynin dadku waxayna moodayaan aanaan ahayn ceeb miyay tahay arrintaas inaan idhaahdo waan faylgarownay oo dadku waxayna moodayeen ma nihin ceeb maaha intaasaan sheegay kabacdi waxaa layidhahda waa laydiin talinayaa waxay noqotay dowladdii federaalka in la yidhi go'aan keena international communityguna waxaan qaadanaynaa go'aanka ay dowladda federaalka gaadho prime ministerkii yaa noo yimid madaxweynaha iyo option bay keeneen optionkaasi nooma cuntamayn waxaan idhi optionkaasi maya nooma cuntamo kii lanoo soo dhiibay maaha ani qoladaan ka imid ma oggola waxaasay rabtay oo waaye intaasoo gobol oo jiriya intaasoo istayd mid walba haddii la yidhaahdo wixii loo soo dhiibay baa la qaadanayaa wax inteelag baa ka imanaya waxay noqotay natiijadii ugu dambaysay inuu prime ministerku soo fadhiisto iyo madaxweynaha iyo oo yidhaahdaan annagu dowladda federaalka waxaanu qaadannay sidaa iyo sidaa iyo sidaas ma aha waxaan soo jeedinnay ma aha waxaan ka hadlaynaa international communitiga ama beesha lixaadna waxay tidhi kaasaannu taageeraynaa isagaan raacaynaa mar haddaad idinku feelgarowdeen dadku hadday raadinayeen qolo waliba inay boqol kiiba boqol waxay doonaysa ay soo hesho cid helaysaa ma jirto kolley anigu jubbaland baan ku soo noqday labadii boosisanayn wadanay midkoodna maanaan ku guulaysan tii gobolkana maanaan helin tii degmadana maanaan helin waxaa lanoo yeedhiyey in haddaan annagu tala keeni weynay waxaa lanoo sheegay in sidaa iyo sidaa iyo sidaa la yeelayo dowladda federaalka iyo international communitiga oo gacanta ku hayo oo ku raacay su-aasha taalla waxaa weeye fulinteeda iyagaa iman doonaa dowladdii federaalka ahayd iyo international community way imanayaan deegaan walba way tegayaan sida loo fulinayo iyo say u fulayso iyagaa ka hadli doona iyagaa ciddii wax qabto qancin doonta laakiin annagu war wixii aad noo dirteenna sidaasaan waan ku feelgarownay inaannu idiin keenno soomaali baanan raadinaynaa in xal loo gaadho khadar maxamuud xareed v o a kismaayo